lacagihii oo taamkii haddaan soo dhaafnay ayaan weli countiga ku leenahay kii taamkaana waa lagu leeyahay waxaa nasiib darro ay noqotay in listigii macallimiinta in ay soo kala caddeeyaan ay ahayd xilliga laga rabay aan ku imaanin maamulayaasha dugsiyada sare ee ismaamulka mandheera ayaa eedeen u jeediyey dowladda ismaamulka iyadoo dowladda ismaamulkana ay beenisay eedda macallimiinta maamulayaasha dugsiyada sare ay maamusho dowladda ee ku yaallo ismaamulka mandheera ayaa dowladda ismaamulka ku eedeeyey inaysan bixin lacagtii iskuullada labadii xili dugsiyadeed ee lasoo dhaafay macalin cali guddoomiyaha maamulayaasha dugsiyada sare ee mandheera ayaa sheegay in wixii ka bilowdo lix iyo tobanka bishan ay waalidiinta lacag weydiin doonaan haddii ka hor aysan dowladda bixin kharashaadka tacliinta maraha badan waxaa dhacda lacagtii inay soo dhacda haddaan hadlayna lacagihii oo taamkii haddaan soo dhaafnay ayaan weli countiga ku leenahay kii taamkaana waa lagu leeyahay marka sidaas darteed ayaa maaragtay keentay inaan maanta aan isla imaana markii oo baasariga la bixiya sida runta ah annagoo maamulyaalka ma garanayna qaybta la bixiyey cunug kasta wuxuu helay meeqaa cunugoo wax ka heshay ma garanayna iidana maxaa yeele taas waxay keenaysaa si ay noogu fududaysa markay imaadaan dadkaan maanta xisaabaadka samaynaya maxaa hadda waxaan weydiinayaa oo kuwa xisaabaad samaynaya markay imaadeen oo national government ka imaadeen meeqaa leensiiyaa cunug kasta meequu helay risiidka dugoyseen away maba hayn listi risiidan goynayna maya maxaa keentay marka a lot of audit queries waxaan ka codsanaynaa dowladda inay lacagihii tam two iyo tam three ay bixiso si iskuullada ay maaragtay ay u shaqeeyaan midda kale waxaa waye macallimiinta waxay ku heshiiyeen haddii oo taarikh toban iyo lix la gaara haddii oo ilmihii lacagahoodii aan la bixinin tam two iyo tam three marka macallimiinta waxay dhaheen iskuullada ma wadi karna marka waxay nugu qasbaysaa inaan wasaajigii aan lacaga aan ka codsana taarikh toban iyo lix meesha lagu gaaro waxaa waye midda kale oon codsana waxaa waye list waa tii aan sheegay listiga ilmaha beneficiarieska ah inay marka lacagta la bixinayo ay la socdaan aan ogaana ilmihii ka faa'iidaystay baasarida midda kale waxaa waaye markay imaadeen auditors waxaan il weydiiyey maxaa waaye heshiiska inka dhexeeya idinka iyo county government ministry of education iyo county government wax heshiis oo la saxiixay ma jiraan middaas iyadana waxaa rabaa in la fadhiista oo heshiis la saxiixa oo binding agreement la sameeya oo maaragtay oo ka dhexaysa ministry of education county government iyo schools dhanka kale wasaaradda waxbarashada dowladda ismaamulka mandheera oo ka jawaabaysay cabashada macallimiinta ayaa beenisay eedaha ay soo jeediyeen maamulayaasha dugsiyada sare cukaash cabdulaahi aadan oo ka socday xafiiska barasaabka mandheera oo warbaahinta u akhriyey war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ismaamulka ayaa sheegay in maamulayaasha dugsiyada sare ay ka soo daaheen soo gudbinta diiwaanka ardayda isagoo carabka ku dhuftay in dowladda ay bixisay qayb ka mid ah lacagtii labadii xili dugsiyadeed ee lasoo dhaafay waxaa kale lagu heshiiyey in macallimiinta brinsibalyaalka iskuululka walbaba ay soo gudbiyaan ilmaha rasmiga iskuuladooda ku jiro xisaabtooday soo gudbiyaan markii macallimiintii waxay soo qori kareen way soo qoreen listigoodu way soo gudbiyeen waana laga qaabilay markii bishii shanaad lasoo gaaray ka bacdi markii bishii shanaad sanadkan la gaaray countiga waxay go-aansatay in iskuulladaas la dulmaro lasoo xaqiijiyo ilmahaasi in iskuulka sidii loo soo gudbiyo ay u joogaan in kale saas darteedi iskuulladii aan tagnay waa lasoo xaqiijiyey iskuulka walbaba waa la tagay ilmahooda lasoo xisaabay annagoo macallimiinta wada shaqaynayn oyigana ay dhib ka qabin ilmihii markii la xisaabay waxaa noo soo baxday listigii horaan lasoo gudbiyey in listigii gadaal laga soo helay inay kastoo iskeeni wayso marka taamkii hadda aan soo dhaafnay taamkii labaad sanadkii twenty twenty four markii lasoo gaaray lacag waxaa kale aan ku heshiinay intii listigaas laga dhammaystiray in lacagihii la bixin lahay boqolkiiba konton la siiyo boqolkiiba soddonkii la siin lahay kala baroo bar la siiyo barka kalena markii listiga lasoo dhammaystiro oo loo loo sii daayo waxaa nasiib darro ay noqotay in listigii macallimiinta in ay soo kala caddeeyaan ay ahayd xilliga laga rabay aan ku imaanin dib u dhac ku imaaday saas darteeda lacagtii taamkii hadda aan soo dhaafnay kaamilkeeda lama bixin si kastaba ha ahaatee waa markii labaad oo muddo laba sano gudahood ah ee maamulayaasha dugsiyada sare cabasho ka keenaan lacagta waxbarashada oo ay dowladda ismaamulka mandheera horay u sheegtay inay bixinayso kharashaadka dugsiyada sare afar iyo tobanka bishan ayaa lagu wadaa in barasaabka mandheera iyo maamulayaasha dugsiyada sare ay kulan ka yeeshaan xal u helidda cabashada macallimiinta cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera